لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد magaalada garowe dadweyne aada u fara badan madaxda puntland iyo odayaasha dhanka dhaqanka ayaa fagaaraha garoonka kubadda cagta ee miro awaare sidii caadada ahaan jirtay si wadajira ugu tukaday salaadii ciidulfitriga inkastoo ay jireen dadweyne kale oo iyagana masaajida ku tukaday salaada ciidda wasiirka diinta ee awqaafta puntland ismaaciil maxamed warsame oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in si wada jira loo soomay islamarkaana si wada jira loo ciiday waxaana wasaaradda ay sheegtay in si loo helo arrintaasi ay isu keentay qeybaha culimada
waxaa la isla qaatay soomaaliya inay isku madlac tahay hal meel oo ka mida xudur ha noqoto iyo meelaha ugu dambeeya iyo gado haddii laga arko dadka islaamka iyo caqdiga iyo alaxlaamul caqdi iyo mas-uuliyiinta joogta inta ay iclaamiyaan baynu isla qaadanaynaa waxay arrintaasi markhaati fur u tahay midow iyo wax wanaagsan oo ishaare ah oo soo socda arrintaas waa wax ilaahay lagu xamdiyo laguna soo dhoweeyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo dadweynihii salaada isugu soo baxay la hadlay ayaa ku dheeraaday in camalkii lasoo qabtay uusan ku ekaan bisha ramadaan oo keliya waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ummadda muslimiinta ah ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadweynaha reer puntland meelay joogaanba ee dibad iyo gudaba waxaan rajaynayaa marka bishaas ramadaanka ah ee soom cibaadadii aan suubinay dhaqankeennii suubanaa wanaag badan aan suubinaynay inaanu sii wadno oo aysan noqon wanaaggaas inaan suubino bisha soome keliya inuu noo noqdo mar walbaaba siaan axsanaadkaas iyo wanaaggaas iyo wadajirkaasi noogu bilowday inuu ilaahay noogu wada ayaan rajaynayaa madaxweyne gaas ayaa dhanka kale ka hadlay arrimaha amniga isagoo dadweynahan ugu baaqay inay isu kaashadaan adkeynta amniga muhiimadda ay leedahay nabadgelyadu maanta waa ujeedaan garoonka garowe ayaanu isugu nimid farxaddaas ayaan ku wada tukanaynaa nabadgelyo ayaanu ku wada tukanaynaa waxaan rabaa inaan xasuusiyo inay jirto ummad badan soomaaliyeed ee maanta nabadgelyada aan haysano aan haysan maanta si aan utukan u tukanayna aan u tukan karin maanta sida aan u ciidayna aan u ciidaynin ayaa jira marka intii ka shaqaysay oo ciidamadu ugu horeeyaan aad ayaan ugu mahadnaqaynaa islaan ciise islaan maxamed oo ka mid ahaa ismadii goobta ka hadashay ayaa ugu baaqay dadweynaha reer puntland adkeynta nabadgelyada jiritaanka iyo isku xirnaanta bulshada meeshaan puntland baa la yidhaahdaa qofka soomaaliya ama islaamah lagama leh laakiin dadka uu ku isman tahayow waxaa laydinka baahan yahay sidii jiritaankiinna idinka aad ugu adeegi lahaydeen wixii idinku yimaada oo ehela ama islaamana aad ugu soo dhowayn lahaydeen idinkoo aan wax u dhimin goobaha ganacsiga gaar ahaan maqaxyaha cunnada oo aan gelinkii hore shaqayn bishii ramadaan ayaa maanta u muuqanayay kuwa aada u mashquula waxaana sidoo kale farxadda ciidda si gaar ah looga dareemayay carruurta oo u muuqanayay iyagoo u soconaya si raxanraxan ah xaafadaha iyo waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka puntland nuux muuse birjeeb v o a garowe